dadkan shacabka ah oo ka mid ah dadka degan magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxa ay dhigayaan dibadbaxyo ay kaga cabanayaan biyo la-aan soo wajahday waxa ay tilmaameen ilaa iyo lix xaafadood oo ka mid ah magaalada gaariso inay wajahayso xaalado biyo la-aan ah waxaana dadkan maalintii shalay ay isugu soo baxeen fagaarayaal ku yaala magaalada gaarisa iyagoo tilmaamayay dhibaatooyinka ay ku qabaan biyo la-aanta soo wajahday waxayna intaasi raaciyeen inay dabadbaxyadan sii wadi doonaan intaba ay ka helayaan biyo ku filan war biyahana siiya war lambarawan waa biyaha war qofaan biyo cabin muu noolaan karaa nafta qofka markay dhaysa waxaa la dhihi booya dirac war qof dhintay goormee meedkiisa booyad lala soo gaari maamadaa kala fiiri waa boqol jiri carruurtan yeerka agoommaha fiiri haweenkan fiiri ma aysan ku soo daroonin miya war ma danqanaysid miya ummadda ruuxa day biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo waxaan leeyahay oo u sheegaya wasiirka biyaha iyo maantahay konsolaha iyo gafanaha kuddi waxaan siinahayaa annaka biyaha si deg deg saddex bilood dib naloogu keeni waayo waa madaharaadayna wax noo dambayna ma jirto hadda maanta biyaha dib naloo keeni waayo fadhigan la sameey naloo keeni waaye sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka maamulka gaarisa ee dowladda kenya ninka lagu magacaabo axmed maxamed ibraahim wuxuu tilmaamay isagoo la hadlayay warbaahinta inuusan waxba ka qaban karin xaaladda biyo la-aan ee ka jirta gaarisa wuxuu sheegay in arrintaasi uusan isaga awoodin biyo inta ka imaadeen oo kor iin moodeen oo soo degeen uma biyihii noqon karaan biyo inta ka imaadeen oo webiga laga soo jiido oo laga soo baamgareeyo sablaay cusub yeesho oo inta iin mooda ilaa iyo buula dhagax oo soo dego unbaa annaka naanfici run ahaanta habeen kasta anin waa ili yimaadaa reer buuladaq waa imaadeen warniyoog maxaa dhac wasiirka biyaha tahay hadda tabar baa meesha iligtay maxaan sameeya bulshada ku nool dhulka n f d ay gumaysiga ku haysato dowladda kenya ayaa waxaa laga soo calaamadayaa dhulka ay xooga ku haysato dowladda kenya dhibaatooyin si gaar ah lagu geysanayo bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan dhulka ay xooga ku haysato kenya mana aha markii ugu horreysay oo cabasho noocan ah ay ka soo yeerto bulshada soomaalida ee ku dhaqan dhulka ay xooga ku haysato dowladda kenya